iyadoo la galay xili roobaadka ayaa beeraleyda magaalada beledweyne waxa ay bilaabeen tacbashada beerahooda beerahan ayaa lagu tacbayaa dalagyo kala duwan sida yaanyada bocorka galeyda masagada sisinta iyo digirta qaar ka mid a beeraleyda magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula uga waramay tacbashada beerahooda iyo waxyaabaha ay abuuri doonaan
sida laga warhayo maadaama xili roobaadka markaas aan ku jirno bisha octoobar beeraleyda badankooda waktiga xili roobaadka waxay diyaariyaan dhulkooda ay diyaariyaan waana in badan beeraha way way juudaal duugaan cagafay iska mariyaan dalabyada qaarkood hataa way sii tijaabiyaan aniga ka aanti ahaan marka loo fiiriyo dhanka xiliyada marka xilligan sidaan loo soo gaaro waxaan aada iyo aad markaas ugu dadaalaa ina beeraleyda macnaha tababaro markaas la xiriiro dhul diyaarinta iyo dalaga sida markaas loo tijaabinayo oo si germinationka ina dalaga dhulka intaana lagu dhigay ina la marsiiyo waxaa la dhahayo macnaha si germination ayadoo habab kala dugdugan loo isticmaalo dadkana waxaa markaas tababarada macnaha la xiriiro inay beeraha ay sii fashtaan oo geeda geedqaad ay sameeyaan kurtumada laga sii qaado la diyaariya dhulkii isagoo nadiif si hadhay u fududaato abuurkiisu ee dadka markaas beeraleyda ay sidoo kalenta ay abuurtaan intaas waxaa sii dheer sanadkan maadaama oo xilliga oo dheer ay tahay dalagyo badan sida damasigada galeyda digirta dalagyadaas waa la dhigaa coos sidoo kale waa la dhigaa maadaama nagasti sison xilli kaleenta kusoo xigo oo markaas jiida lasii galaayo laakiin saddexdan bil dalagyadaasaa markaas la dhigaa waana ku boorin lahayay dadka beeraleyda inay markaas ay aad iyo aad u diyaarsadaan maadaama xil rabaadka lagu jiro cid waliba daneyneysana markaas inay dalagyada kala dugduga dhigtaan waxaa soo jeeda laha beeraleyda markaas dalagyada sida galeyda misigada iyo digirta inay markaas sidoo kale ay dhigtaan maadaama xil roobaadka lagu jiro dalagya waxaa jira markaas ayagana sidoo kale loogu talagalay oo kaashka roob lahaa dalagyadii yarkee oo nolol maalmeedka dadka beeraleyda markaas ay xoogga ugu saaranayeen waana ku mahadsan tahay in badan xaawo waxaana mid ka mid ah beeraleyda gobolka hiiraan waxaa lagu jiraa xilliga roobka waxaan falahaynaa beeraha waxaan ku dhigahaynaa dalagyada noocyada kala duwan sida galeyda hanyada qaraha batiiqa bocorka barbarooniga kabsarta salaatada bariiga xawaluul adigii baada saxaafadda raadiyo beerlola waa idii salaamay xilli roobaadka ayaa faa'iido u ah beeraleyda magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaado maadaama xiliyadan la tacbo dalagyada ugu badan